ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii maanta magaalada beledweyne uga dabaaldegay munaasabadda maalinta farxadda badan ee ciidul adxa qaar ka mid ah askarta reer jabuuti ayaa hambalyada ciidda hawada u mariyey ehladooda ku nool gobolada kala gedisan ee dalka jabuuti qaar ka mid ah ciidanka jabuuti ayaa v o a la hadlay farxadda maalintan awgeed magacaygu lacayta cabdalla lacayta waxaan ka tirsanahay ciidamada jabuuti amisom oo jooga baladweyne waxaan halkan salaan uga dirayaa ciidda ahalkaygii ciid wanaagsan barwaaqo iyo basbas ku noolaada ayaan leeyahay waxaan ka tirsanahay ciidamada qalabka sida jabuuti ee siiraan jooga horayaal ibraahim cali ah waxaan halkan salaan uga dirayaa xaaskayga oo ah saynab cabdi cilmi iyo ciyaalkayga oo maaragtay lumaan hayaale ibraahim cali ah salaanta ciidda falligeega ayaan halkan salaan uga dirayaa oo qaayale assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ciidanka jabuuti ayaa waxay maanta sidoo kale munaasabadda ciidda uga dabaaldegeen meelo ka mid ah degmooyinka gobolka sida magaalada buulaburte ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ayaa waxay ka howlgalaan degmooyin ku yaala gobolka hiiraan sida beledweyne buulaburte iyo jallaqsi waxaana ay qayb ka qaataan howlaha nabadeynta iyo sidoo kale horumarka deegaanada ay joogaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne